shirkan waxaan si gaar ah ugu falanqaynay shaqaaqadaasi dhacday ee dhimashada iyo dhaawaca geysatay ayaana halkan ugu wada hadlayna saa darteed waxaan aad ugu xungnahay oon aad iyo aad ugu xungnahay dhibkaasi dhacay waxaan u tacsiyeynaynaa in alla intii meeshaasi ku dhimatay waxaan leenahay allah u naxariisto qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo soomaali weyne khaasatan jireer weyne ay ka baxayna waxaan leenahay sabr imaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayna caafimaad degdeg ah allah ha siiyo oo caafimaad degdeg ah allah siiyo caafimaad degdeg ah allah siiyo waxaa kaloon rabnaa macnaha soo jeedinaynaa qodobka labaad oo ah waxaan soo jeedinaynaa in baaritaan hufin lagu sameeyo dhacdadan ayadoo la raacayo dastuurka shuruucda iyo xeerarka dalka u degan saddex waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya laamaheeda amniga garsoorka ugu baaqaynaa inay dhammaan saraakiisha iyo muwaadiniinta kale ee gacanta dowladda ku jira in si wanaagsan loola dhaqmo ama loo daryeelo cadaaladna ay helaan iyadoo la tixgelinayo dastuurka shuruucda dalka cid walba oo dembi cid walba oo wax dembi ah lagu waayeyna xorriyadooda si degdeg ah loo siiyo loo sii daayo waxaan laamaha amniga ugu baaqaynaa inay tixgeliyaan xaquuqda xidhiirtal qowlka in ay shacab loo ogolaado in si nabad ah u bannaan baxaan si ay u dhiibtaan codkooda xorriyada ah ayagana waxaan leenahay dadka bannaanbaxayo nuuc kasta ay ahaadaan dad kasta isugu jiraan inay ka fogaadaan wax xagga amniga wax u dhibaya wax xagga hantida dadweynaha iyo burburin iyo dhib keeni kara ammaan xuma soo kordhin kara in ay ka fogaadaan balse ay muujiyaan shacuurtooda dadnimo ay bannaanka soo dhigaan waxa ay ka cabanayaan iyo cidda ay u cabanayaan way caban karaan waxbay qaban karaan waxaa loo baahan yahay ayagana si nabad ah inay ku soo bannaanbaxaan meel weliba ay ku istaagaan ee ay yidhaahdaan waxaan ka doodaynaa arrinta ay arrinta ee dhacdada nooca ah waxaan u baahannahay mas-uul hebel waxaan u baahannahay mas-uul hebel waxaan u baahannahay mas-uul hebel inuu arrinta wax naga dhaho nagala hadla noor yimaado inta way furan tahay amnigana waxaa laga rabaa inuu tixgeliyo dadweynaha soo baxay ee aana la dhibaynin la dhaawicin la jirdilin ee la yidhaahdo maxaad ka hadlaysaan wixii wax nuucaas ay ka hadlayaana laga dhegaysto ee laga daayo xabadaha la ridaayo ee kor loo ridaayo waxbay ku dhici karaan waxbay dhaabici karaan waxbay dili karaan taana ayada laga fogaado si uu amniga qalqal u gelin uusan u xumaanin waxaan shacabka soomaaliyeed nambar afar waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqaynaa fikradahooda iyo dareenkooda ay ku muujiyaan si nabad ah shacabka soomaaliyeed fikradahooda iyo dareenkooda si ay ku muujiyaan si nabad ah ayagoo taxgelinaya nabadda xasiloonida iyo dowladda ayagoo taxgelinaya ayna dhowraan dastuurka dalka